bal arrimaha ku aadan doorashooyinka jubbaland iyo weeraradii musharixiinta mid ka mid a musharixiinta loo geystay bal marka hore soo dhawow bal waa dhowahay waana mahadsan tahay waxaana salaamayaa labada raadiyo waana waana ku dhowahay walaal waayahay waxaan ognahay doorashooyinka jubbaland in wax yarun ka dhiman yihiin oo qabanqaabadii iyo diyaargarowgii lagu jiro musharaxiin badanna ay tartamayaan hogaamiyaha jubbaland laftirkiisana uu dhinaciisa ololaha uu ka wado dad badanna ay u kaambeyn garaynayaan bal arrimaha doorashooyinka jubbaland bal marka hore ka warbixi bal seed u aragtaa
walaalow haddii aniga aan ka waramo ololaha doorashooyinka jubbaland jubbaland waxaa weeyaan mataqaano ama goboleed soomaaliyeed waxaana wada degan qabiilo badan oo soomaaliyeed shaksi gooni u leh ma jira balse waxaan aad uga xumahay hadda maamulka jira oo sii dhacay inuu mataqaanaa oo labadan habeenba uu ku guur jiray inuu weeraro murashaxiinta gale oo weliba si mataqaanaa oo toos uu ku raaco murashaxii daktar qorax oo sidaan ku ognahayba hadda ama aan la ogyahayba uu gurigiisii lagu weeraray oo maleeshiyaad taabacsan axmed madoobe ay ku weerareen marka walaalow waxaa weeye mataqaanaa waa waa wax soo kordhay balse u malayn maayo in mataqaanaa ama guri ha la weeraro ama yaan la weerarayne waa ka go-an tahay reer jubbaland inay tashtaan oo ay aayahooda ka tashtaan aad bay oga go-an tahay waaya weerarka musharaxaas loo geystay maxaa caddaynaya in hogaamiye axmed madoobe iyo kooxdiisa ay ka dambeeyaan oo wax caddayn haysaan
wallaahi walaalow horta sadar muuqda su-aal ka dambey soomaalida isdhahdaa waxaa caddaynayo hadda maamulka iyo amniga waxaa gacanta ku hayo axmed madoobe ama ciidankiisa ama ha noqoto ciidamada niiso ama ha noqoto booliska hadda xilligan la taagan yahay mas-uuliyadda iyo amniga iyo amni wadareedka waxaa gacanta ku hayo axmed madoobe waana caddayo hadda ciidamo kale oo ka amar qaadanayo maba jiraan oo dadka murashaxiina wixii loo ataagayna mataqaanaa ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo murashaxa qorax oo wax iska cad oo mataqaanaa awalba lagu hayay in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland dhibaato lagu qaado oo weliba iyadoo beel gooni ah la abaarayo in mataqaanaa qofku lagu qaado weerar aanan gabasho lahayn ka horna waxaa lagu qaadaysaa og tahay murashaxii hore xidigna waa lagu qaaday waxaa kaloo kasii horeeyey murashax kale oo asagana layahaa seeraar laakiin labadaba waxay ahayd mataqaana isku day bay ahaayeen isku daygaasna wuxuu ahaa mid oo oo isku dayeen in lagu caraqalateeyo ninka la yidhaahdo isheegay abashir xidig iyo iyo seeraar bay ahay in lagu caraqalateeyo marka
waayahay sidoo kale oo reer qof oo oo caddaystay
xidig iyo seeraar iyo mas-uulkan kale ee hadda la weeraray kii u dambeeyey ma laysdhihi karaa waa ragga ugu cadcad musharaxtinimada madaxtinimada jubbaland sidaas darteed cabsi ayuu ka qabaa hogaamiye axmed madoobe in kursiga laga turo oo raggaas mid ka mid a ay ku fadhiistaan
wallaahi horta waxaa la yidhi soomaalida waxay tirahdaa fardo wada joogo la iskuma faansho balse xidig iyo ninka la yidhaahdo iyo qorax waa murashaxiinta oo hadda uga cadcad iyo nin kaloo asdheere balse waxay uga duwan yihiin xidig iyo seeraar gurigii ay hoyga ay ka deganaayeen kismaayo lama weerarin balse doctor qorax hoygu kismaayo ka deganaabaa la weeraray taasna waxay caddaynaysaa in ay ay cabsida ama dhibka lagu hayo jubbaland ama uu ku hayo axmed madoobe ay tahay mid iska cad oo reer gaar ah uu ku weerarayo saas marka annagu waxaan cambaareeynaa haddaan nahay siyaasiyiinta kasoo horjeedo ama kasoo jeedo in falkaas loo geystay tooqorax aad baan u cambaareyna waana ka xunnaa waana waana wax meel loogu qoran waktigii la qoraysaa waayahay doctor qarax weerarkaasi loo geystay ma jiraan wax khasaaro oo ka soo gaaray khasaaruhu waa labo midna banaanku qof ku qabsadaa midna gurigaada hadduu kuu qabsado kuma uyaro guriga haddii cadowga kugu soo galo kugu soo weeraro oo wixii kaa yeelay ama ha noqoto agab ama wax kale ha noqoto haddii lagaa haddii lagaa wixii ataag lagugu sameeyo wax foolxu aad iyo aad mataqaanaa oo mataqaanaa waa lafataabasho marka lafataabashahaas annaga diidanaha in loo geysto murashaxa doctor qorax iyo kuwa reer jubbaland annagoona aan kala saarin
waayahay aan u nimaano kismaayo gudaheeda waxaa la sheegayaa in xilliyada qaar weeraradaas loo geysto dadka musharaxiinta ah ama siyaasiyiinta gobolladaasi ka soo jeeda adigu arintan ku aadan in hogaamiye axmed madoobe uu carqaladeynayo doorashada jubbaland ma kala xiriirtay odayaasha dhaqanka sidaan ogsoonnahay jubbaland odayaal dhaqameed bay leedahay arrimahaasi siyaasiyiintu ma kala had ma kala hadleen sidii ninkaasi u joojin lahaa carqaladaynta ku wado doorashada iyo sidoo kale siyaasiyiinta uu weerarayo walaalow walaalow hadda hadda waxaan kusu waxaan hadda ku suganahay dalka banaankiisa balse hadduu ilaa yidhahdo labaatan iyo todobada bishaan magaalada muqdisho wuxuu ka dhici doonaa shir shirkaasna mataqaanaa wixii ka soo baxo biidn illahi alkariim waa wax ummadda reer jubbaland ay dadka u taagi doonto laysku raaci doono loogana fisan doono aayaha reer jubbaland marka insha allahu shirkaasaan sugaynaa naga go-an tahay biidn illahi alkariim qaabkii aan iyo sidii aan oga tashan layna aayaheena iyo kan jubbaland annagoo weliba ka amar qaadanayno oo oo taabacsan dowladda federaalka soomaaliya ama central governmentiga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaradda ay qusayso intaba annagoo la xaajoonayno yaan waxaan insha allahu rajaynaynaa inaan doorasho oo xaq iyo xalaala inay ka dhacdo jubbaland waana filaynaa in kusoo bixi doonaan hogaamiyaal kale iyo qofku ilaahay u calfabo waayahay axmed madoobe wuxuu dhowaan sheegay in dowladda federaalka iyadu ay carqaladaynayso doorashada jubbaland oo musharaxiin ay wadato oo kismaayo ay ka dejisay arrimahaasi maxaad ka leedaha adigu oo ka jira walaalow waxaan ka leeyahay axmed madoobe asagaa hadda afkiisa isku dilaya sababtoo wuxuu leeyahay dowladda federaalka federaal haddaad maqatidna waa waa awood qaybsi iyo waa iyo waxaa weeye federalism waa taqaanaa jubbaland waa waa dhul soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed baa degan oo isku afa dad waxaa degan daris ah dad waxaa degan deegaan ah laakiin waxaa weeye qof walba oo dowladu ku nool meel baa laga xukumaa maalan haddaan mithaal yar ku siiyo waddankan hadda aan joogno oo turkiga waa dal federaala jarmalka oo hadda aniga aan ku noolahay waa dal federaala balse awoodaha dhaqaale oo markuu soo xaroodo waa in central governmentiga ay maamushaa ama ay noqotaa dal mataqaanaa oo isku mabdaa aanan kala mabda ahayn waayahay ugu dambayn shacabka jubbaland shacabka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya maxaad fariinah oo aada u jeedinaysaa oo ku aadan doorashada jubbaland inay u dhacdo si xor iyo xalaalah reer jubbaland waxaan ku waxaan ku baraarujinayaa in dhowaan hadduu ilaah yidhaahdo aan annagoo siyaasiyiin aan dhulka mari doonno aan degmo walba iyo tuulo walba tegi doonno ummadaasna ay ka tashan doonto ayaheeda xildhibaanada wax dooran doonana ay noqon doonaan kuwa ay doorteen deegaan walbo iyo qofkii u wanaagsan ama loo arko mabda ku dooran doono aanan ku dooran doonin afduub iyo iyo xoogsi iyo maquun in mataqaanaa uusan mar dambe aysan haynin baan yaan ku baraarujinaya reer jubbaland gaar ahaan shacabka degan gobolka gedo ayagana si gaara ola hadlayaa inay ayahooda ay ka tashtaan dalkan ama gobolkan gedo la yihahdo waa gobolka labada soomaaliya ugu weyn labada webi waa marto dadku waa beerley waa dhul dhoobey ah waa inay waa inay ka shaqeeyaan horumarka iyo aysan isku halaynin maamulka hadda jira ay tastaan oo maamul saxa ayagoo taageersan dowladda imaan doonto ama maamulka imaan doono jubbaland dowladdooda dhexana taageersan baan u rajaynaynaa insha allahu wayna dhacaysaa biidn illahi alkariim